barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
ramadan kariim dhegaystayaal waa duhur isniin ah bisha juunna waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan maanta idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada laascaanood oo xilliyada habeenkii lagu qabto kulanno lagu soo bandhigayo dhinaca ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka
sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a warbixintii aan ku eegi jirray sida daafaha dunida looga somo maantana waxaan idiin haynaa waraysi aan la yeelanay mid ka mid a soomaalida ku nool gobolka alaska ee dalkan maraykanka muslimiinta halkan joogta dhowr qaybood bay u kala afuraan dadka muslimiinta qaarkood qoraxdan aan dhacayn iyo maalintan labaatanka saacadooda awgeed waxay la afuraan sacuudiga oo qoraxdii oo madaxaaga taagan bay afurayaan dadka qaarna waxay sugaan xilliga qoraxdu ka dhacayso
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mid a warka caalamka
kumanaan qof oo ay ku jiraan dadka isku jinsiga ah ee damacu kala galo ayaa qabtay xusas ku qabtay magaalooyin kala duwan oo maraykanka ah kuwaas oo shidayay shamacyo ay ku xasuusanayaan dilkii shalay ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada orlando ee gobolka florida dhacdadan ayaa noqotay toogashadii ugu xumayd ee soo martay taariikhda dalkan maraykanka ilaa konton qof ayaa weerarkaas ku dhimatay waxaana ku dhaawacmay ilaa saddex iyo konton qof oo kale
jenaraal u dhashay dalka ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada raadinaya in ay dib u qabsadaan magaalada ay ku xoogan yihiin kooxda daacish ee faluujah ay u fureen marin ammaan ah oo ay adeegsadaan shaqaalaha ka shaqaynaya xagga bini-aadminimada iyagoo sheegaya in ay u ogolaadeen ilaa iyo afar kun oo ah dadka degan magaalada in ay ka qaxeen caasimadda dagaalka uu ka taagan yahay maalmihii lasoo dhaafay marinka lagu baxsanayo oo ah mid la xaqiijiyey maalintii sabtida ayaa waxaa soo dhoweeyay golaha qaxootiga norwejianka kaas oo shaqaalihiisa cabsida haysata cabsida ay hareereysay ay la hardamayeen maalintii axadda ee shalay in ay qaxootiga u gudbiyaan adeegyada deg dega ah ee aadka loogu baahan yahay
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan caashi waxaa jira xilligii hore ama xiliyadanba marka miyiga la joogo waxaa jira gaar ahaan xilliga jiilaalka marka hore lasoo galaa marka xilliga jiilaalka abaaro iyo waayaha way iska adag yihiin aad iyo aad marka xilliga roobka uu do-o ee nimcadii iyo magaranaysaa cawskii uu soo baxo ee barwaaqada la tago ee kulaylkii laga baxay ee kulaylka laga baxay hay baa waxaa dhacda dee xoolihiina aad bay u dararayaan hay caanii baa la cabaya waa garta markaasaa la doodinayo waa la nimcaysanaya hay marka la nimcaysto xilliga marka caan xilligaa waxay ku tahay dadku waxay xasuustaan markaa dee madadaaladii waa garta markaa dhib kale ma jiro dhibkii waa laga soo baxay marka nimcadaasaa la rabaa in dadka la tuso ama lasoo bandhigo ama la- ama mahadnaq dadka qaybtooda horta waxay u sameeyaan xusas bay sameeyaan qaybtoodna waxaas waxayba aase sidii madadaalo oo kale way isu soo baxaan habeenkii oo kalea laga yaabaa inaad ciyaar aad ciyaar eh, gud oo kale waxaad hebel nin caawa xageen u ciyaar gud tagna macnaha ilaa meel durugsan baa Hay.
laga yaabaa dabeedna meel baa la isugu ila nin imanaya caano soo cabo soo dhargaaboodi kara arrintii miyiga lagu yaqaana magaalooyinka soo gashay hay haatan laascaanood baynu ka hadlayna waa garta habeenkii baa lagu qabtaa eh, waxaad maqlaysaa habeenkii jiibtii iyo jaantii oo laisla helay mar qura marka dhulkii baa isku soo dhawaaday Waa la Miyigii isu soo magaalada galay.
isku furan waa laysa soo galay hay marka jiibtii iyo jaantii saa isaga socotid aha
ha ha qariibsan haddaad agtaada ka maqashid hay adoo laascaanood dhex maraya hay dabeedna aad ku leexatid waa garta oo adna Soo- dhinacaagaad ka booddo mise dhalinyaro iyo odayaal maxaa boodaya marka haddaad ehel u ahaydna waad waad dhinacaad ka qabsanaysa haddii kalena waa iska daawanaysaa haddii kalena dee waxaa xaraaradda kalaa daawanaysa marka wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa mid ka mid a goobahaas ayuu booqday marka warbixintan ayuu ku eegaya
gobolka suul ayaa waxaa si weyn looga ciyaaraa ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka xilliga barwaaqada magaalada laascanood oo gudaheeda ayaa toddobaadadani waxaa si weyn looga dareemayey ciyaaro dhaqameedyo xaafadaha magaalada ay ka ciyaarayaan dhalinyaro si weyn ciyaartaasi u taqaanaa geesta kalena dhalinyarada iyagu ku kacaamay magaalada ayaa waxa ay jecel yihiin inay u daawasho tagaan qaarkoodna waxay isku dayaan inay halkaasi ka bartaan ciyaar lagu qabtay gudaha magaalada laascanood ayaan waxaan kula kulmay dhallinyaro aada u fara badan oo qaarkood u soo daawasho tegay halka qaar kalena ay maqleen jiibta iyo sacabka ka yeedhaya qaar ka mid a xaafadaha magaalada laascanood
ciyaarta ayaan banaanka uga soo yarobaxnay bal iiga waran waxa ay caawa u eg tahay hidihiiyo dhaqankii dadku asalka u lahaayeen xilliga roobaadka iyo aroosyada si weyn baad ugu madadaalataan bal ciyaaraha halkan ka soconaya iga waran
bismillahi raxmaan raxiim cayaaraha halkan ka soconayaa waxaa weeye cayaarihii beri oo benderka laga tumi jiray waa hidiya dhaqankii bulshadii macnaha laba calaabo midalba waa loo soo noolaynayaa marka hore indhoweydba way socotay oo bulshadu wixii ama gacanta laga qaaday ama aan haddii allaba qadarkeeda leeyahay waayeelkii hore ay ka seexdeen baa hadda la cusboonaysiiyo hidiya dhaqankii baa haddeer calanwalaynaya sidaa alaatigeeda hablaha iyo gab- iyo dhallinyarada iyo ningarboodka iyo culustu ay u timi waayo magacaa aniga maxamed axmed saalax bal iga waran maxamed een, halkan waxaa ku madadaalanaysaan nin dhallinyaraana waa tahay haatanna saacaddu waa waa tobanka habeennimo ciyaar baad ka tumanaysaan bal iga waran ciyaartan iyo sidaad u aragto iyo dhallinyaradu siday ugu madadaalanayaan ciyaartu waa ciyaar aad u wanaagsan oo hadiya dhaqankeennii aad iyo aad ayay dadku u xiisaynayaan anigu iminka waxaan ahaa qof suuqa ka soo baxay oo hurdataga waxay soo jiitay sawaxanka ciyaarta iyo sawdka Een, haddeera aad iyo aad ayaan ula haystaa si wacanna way u baxaysaa marka farxad gaara bay tahay caawa inaan magaalada dhexdeeda een, iyadoo laga tumayo ku aragto ciyaartii hiddiya dhaqanka ahayd adigu halkan maxaa u timaadnaa cabdikariin magacaygu waa cabdisalaan cigaal caawa anuu xaafaddeeda u hortegaya ayaa waxaan arkay aroos ama hiddaha iyo dhaqanka soomaalida runtii hiddaha iyo dhaqanka soomaalidu markii hore wuu sii dabargo'ayay laakiinse caawa ayaa niyad farxad i gelisay anoon weli arag aroos hiddaha iyo dhaqan oo sidoo kale jaandheer iyo caawa wallahi runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama oo caawa magaaladeedii aan islaha caweysi haddana aan aan ku caweynayo caweyska ciyaarta aad baan ugu faraxsanahay runtii runtii adigu waxaad ka mid tahay dhakhaatiirta gobolka bal iiga sheekee maxaad een, waxaa ku xiise geliyey ee, ma ciyaartaad u timid miyaad maqashay wallaahi horta waxyaalihii xiise geli horta jaanis baan ku mahadinaya ilaahay inaan la kulmo anoo safar aad u dheero toddoba boqoloo kilomitrin ku dhow ka soo galay magaalada hargeysa inaan isla habeennimadii aan soo galayba aan la kulmay laakiin caawa waxay iiga duwanaan marnaba ilaahay weyn waxay tahay hiddihii iyo dhaqankii soomaaliyeed eenu aabidba u lahayn in maanta lasoo nooleeyo meel magaala laga xuso waana jaanis aan isleeyahay waad kaga duwanayd sidoo kale een, abwaan foostaale oo ka mid ah abwaanada sida weyn ugu xeeldheer dhaantada ee ciyaaraha ah, guud ahaanna laga yaqaano gobolka sool akhyaartii tuman jirtay desagii u tuman jirtay waa taqaanay fiidkii baa la qabsan jiray waa lagu caweysimi jiray iminka oo la joogo iyo inagoo joogno gobolkeennii laasacaanood Ee, foostaale idinku fadhidaa in hiddihii iyo dhaqankii iyo dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo ciyaarihii een, sidaa loo sameeyo baligoor aad iyo aad bay noogu xeeldheertahay dadka wax wali cid waliba dhaqan bay leedahay cid waliba inay dhaqankeeda xijisato ama ku mintido way leedahay aad iyo aad wax noogu xeeldheer oo noogu adag inaannu dhaqanka iyagii ilaashanno awownimo weeye sidaannu haddana dabadeeda waannu haynaa waannuna sii kordhinaynaa insha allah Een, hadda imise ciyaarood baad ciyaarteen welina way soconaysaa cayaaruhu hadde jaandheer uunbaa soconaysa hadda wixii laga bilaabo ceeri gaabo matalan hooleben waxyaalo badan isu bedesho waa laga yaabaa laakiin haddeer laba ciyaarood baa haddeer sidan ina soo maray uun wax ka sheegi doona bal waxaad iga sheekaysaa dhallinyaro badan oo iskuullada dhigataan ku arkaya kuwaas sidee ula qabsanayaan baa kula tay maxay idinka baran karaan waxay ka baran karaan waxaan qof waliba fahmadiisu leeyahay isha aragtida uu eego qof waliba soo baxaashiisa yacnaha ama kartidiisa si fudud buu u baran karaa waxaan qaarra wayba ku tacal taqaquseen oo iyagaaba ka badiyaba dadka baaba laga yaabaado inay cayaarta ka cayaaraan xoogaa qaab xumada qaabka inay yar isku yaac sameeyaan mooye inay waxu bilaahma yihiin baa dhici kartaba cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow maalmahan tan iyo markii bishan barakaysan ee ramadaan ee curatay waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynay dadka soomaalida ayna dhegeysanaya ilaan iyagu inta badan marka bisha ramadaan ay soo gasho waqti isku mid ayaa intaan kulli anigu ogaa tan iyo waagaan dhashay aan bilaabay inaan ramadaanta la kowsado adu daqiiqado iyo daqiiqadii wuxunbaa u dhexayn jiray badh iyo labaatan laakiin iyo caa- saacad iyo laakiin caalamka intiisa kale inaan inay wax badan ka ogaadaan balqaabka looga soomo in muslimiinta meel walbay joogtana soonka aanu ka tegay inay soomayaan marka waxaan maanta u haynaa een, gobolka alaska ee ku yaala dalkan maraykanka oo ah gobolka ugu weyn ee dalkan oo la leeyahay xilliyada xagaaga marka la gaaro cadceedu kamaba dhacdaba qoraxdiya Haye.
kuusii muuqata oo sii dhacaysa ayaa haddana dhinac kale kasoo wareegaysa xilliyo kalena barfa ma garanaysa loo geli kari waaya marba xaalad bay ku jirtaa marka xilligan hadda la joogo xilliga xagaaga ku jirtaa marka cadceedu kama dhacdo muslimiin badan baa joogta soomaali baa ku nool marka qaabka looga soomo ayaa waxaan kala sheekaystay mukhtaar arbac maxamuud oo ka mid ah soomaalida ku nool gobolkaasi marka wuxuu sheegayaa in s- muslimiinta halkaa ku nool in qolaba ay si u afarto qaar ay la haystaan sacuudiga qaar ay la haystaan een, marka qoraxdu dhacdo qaar gobolka ugu dhow marka isagaa noo sii faahfaahinaya isagoo jooga gobolka alaska ayuu khadka taleefonka igu warramay alaska waa gobolka ugu weyn maraykanka ma garata haye dadka qaarkood waxay yahaa marka shan loo qabiyo maraykan qayb ka mid a waa alaska ma garata waa gobol aada u balaaran gobolkani waxa weeye wuxuu xadla leeyahay wadanka ruushia wuxuu xadla leeyahay wadanka een, eh, canada waxa weeye wuxuu xadla leeyahay serbia hadda ma garata dhinac walbuu u fiday dhinac walba wuu u fiday marka waa si dhul ilaahay waxaa jira meel yaha nooradka oo meesha gaaska ugu faraha badan maraykan laga soo qodo oo noorad slob la yidhaahdo oo qoraxdu kama dhacdo waa twenty four hours ma garad anigu waxaan jooga anchorage anchorage waa magaalada ugu weyn waana xarunta dee meesha ga- magaalada ganacsiga weyn ma garata waa garta marka bal waxaad iga warantaa muslimiinta halkaa joogta ha ha een, ma lahayaa tiro muslimiin aan badnayn baa degan waxaa muslimiinta u badan yihiin dadka yimi wadamada eastern europe la yidhaahdo sida albania iyo macedonia dadkaasoo alas ka yimi muddo iminka soddon sano ka hor meelahaas ilaa sideetamaadka meelaha yimi Een, muslimiinta kala soo raacda waxa weye dadka ka yimi east africa sida soomaalida suudaanta dad aan aada u badnayn oo yaroo oromo ah oo iyaguna etoobiya ka yimi marka muslimiinta tiradooda guud mahaya laakiin haddii anigu aan qiyaaso waxaan isleeyahay muslimiinta alaska degan ama gaar ahaan magaalada anchorage oo xarunta u ah alaska oo magaalada ugu weyna ilaa kun meelaha waa gaaraya soomaalida halkaa degan maxaa lagu qiyaasi karaa soomaalida halkan degan haddaan qiyaaso ilaa laba boqol ilaa saddex boqol oo qof inta udhaxaysa weeye waa gartay marka mukhtaar waxaanu ku jirnaa bishii barakaysneed ee ramadaan een, meelo kala duwanna caalamka een, muslimiinta joogta siyaabo kala duwan iyo duruufo kala duwan bay ku soomaan marka muslimiinta joogta een, gobolka alaska gaar ahaan magaalada aad joogto gaar ahaan soomaalida halkaa degan een, sidee u dareemayaan bisha barakaysan ee ramadaan waa bisha barakaysanaa rabadaan aad baa looga soo dhaweeyey halkan inkasta oo meeshan ay cimiladeedu tahay meel ka duwan wadamadii aynu ka nimi qoraxdu meel ay inta badan ka dhacda ma aha ilaa labaatan saacood meelahaasaa la soomanaabaa laakiin waa la soo dhaweeyey rabadaan dadku waa sooman yihiin ilaahay bay waxa weeye baryayaan waana ku faraxsan yihiin si kastay qoraxdu u dheer tahay waxaad iga warantaa een, saacaddu waaba afar iyo labaatan saac habeenkii iyo maalintii marka la isku daro haddii markaa labaatan saacadood la sooman yahay afar saac oo keliyan baaba la afuran yahay waxa weeye dadku halkan waa run saasay ka afar saacood baa la afuraya laakiin muslimiinta halkan joogta dhowr qaybood bay u kala afuraan dadka muslimiinta qaarkood qoraxdan aan dhacayn iyo maalintan labaatanka saacadooda awgeed waxay la afuraan sacuudiga jadwalka sacuudiga maka lagu afuray ku afuraan kaasayna ku suxuurtaan oo qoraxdii oo madaxaaga taagan bay afurayaan dadka qaarra waxay sugaan xilliga qoraxdu ka dhacayso iyo xilligay kasoo baxayso laakiin waxaa xusid mudan qoraxdu markay dhacdo cirkiima madoobaanaya oo shaacima madoobaanaya may weeye waxa weeye qoraxdu markay dhacdo laba iyo tobanka habeenimo oo ay saddex iyo barka ama afarta soo baxayso dhowrkaa saacadooda udhexeeya qoraxdii adoo arkayay ka dhacaysaa halkaa galbeed bay ka dhacaysaa shaaceedii iyadoo uusan madoobaan bay waxay ka wareegaysaa xagga iyo waqooyiga cirkiina sidiisa u cadbay haddana waxay kasoo baxaysaa waxa weeye eastiga ama waxa weeye bariga marka maba idinka dul dhaqaaqdaba cadceeddu nagama nagamaba dul dhaqaaqdo haddii cadceeddu ay dhaqaaqdana cirkiima madoobaanayo maalin bay ahaanaysaa oo weli kaaheediiba sii muuqda kaaheediiba muuqdo weliba adoo arkaya intay ka dhacdo halkaa iyo east waxa weeye galbeedka westiga intay ka dhacdo bay wareegaysaa waxa weeye waqooyigay ka wareegaysaa waad aragtaa halkaasay ka wareegaysaa haddana waxay kasoo cadaanaysaa xagga iyo bariga magarat soomaalida xaggee ay la haystaan iyagu soomaalidu waxay la haystaan saddex qaybood bay la haystaan qaybi waa maka qaybina waxaa la yidhi magaalada idinku dhowey muslimka ugu faraxa badan uu ku nool yahay baad la afuraysaan magaalada siyatar washington la yihahda siyarar baa waxa weeye qayb la afurtaa xilligeeda qaybna waxay sugtaa xilliga qoraxdu dhacdo marka anigu qoladaa maka la afurta iyo qoladan qoraxdu markay dhacayso baan udhexeeyaa oo qoladaa siyaara la afurta anigu ah marka ayaa fadwadaa soo dejiyey oo yidhi magaalooyinka idinkugu dhow la afura walaalay waxaa soo dejiyey niman waddanka masar ka yimi oo culimo ah baa muddo hadda iminka lix sano ka hore noo yimi nimankaasi magaaladan bay yimaadeen tabliiq bay ahaayeen xilli waxay kusoo beegmeen rabadaana kadib nimankaasa waxay yidhaahdeen laba masaajid oo magaaladu ay leedahay mid ka mid a intay fadwo ku qabteen bay yidhaahdeen waxaad la afurtaan meesha idinku dhow ee muslim fara badan ku nool yihiin dadkii intii badnayd gaar ahaan carabtii iyo dadkii waxa weeye ka yimid eastern yurubka ee waxa weeye muslimiinta ahaa nimankaas fadwadoodii ay qaateen qaaro waxay yidhaahdeen war waxaa anagu ma waxa weeye waxaanu markaanu la afuraynaa qaar waxay yidhahdeen qoraxdaanu sugaynaa kaasi wuxuu ahaa mukhtaar mukhtaar arbac maxamuud oo ka mid a soomaalida ku nool gobolka alaska ee dalkan maraykanka caashe ibraahim aadan caashe cuud ayuu khadka telefoonka ugu warramayey dhinaca kalena wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso isaga oo weydiiyey sida u arkaan soonka iyo kuleylka magaalada ka jira magacii waa axmed axmed axmed waaya axmed bishi barakaysane rabadaan baa lagu jiraa bal ka waran rabadaanka iyo sidee rabadaanka iyo wakhtigiisa uga faaidaystaa bismillaahi raxmaan raxiim rabadaanka waxaa uga faaidaystaa sidaan isleey ugu haboon tahay aniga insha allaas mar walba isku dayo inaan sameeyo wax walbo aan ajar ku kororsan karo iskana ilaaliyo waxyaalaha dembiga i keenaya ama rabadaanka iga jibinaya runtii magaaladan joogno magaalo kulul oo aada u kulul cimiladeeduna xilligan ay tahay xilli xagaaya lagu jiro way adag tahay qofku in uu shaqooyin badan u qabto maalintii sababtoo ah magaaladiiyo kulayl iyo iyadiyo xilligan iska xagayo dadkiiba ay ka xagabaxeen laakiin waxaan isku daya inaan soo kaco subaxdii meelaha iska marmaro haddii aan shaqo helana aan shaqaysto haddii aan helina dee alxamdulilaah salaaday duur baan tukadaa kadibna waxaweye waxaan ka gabadaa qoraxda iyo kuleylka magaalada boosaaso bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la dhahaa yuusuf cabdishire waxaan joogaa boosaaso waxaan ku guda jirnaa bil barakaysan oo kheyr badan runtii waxaadna moodaa dhalinyaradu inay xilligan ay ka mid yihiin dadka aadka uga faa'iideysanaya fadliga bishan barakaysan ee ramadaan dhalinyaradu waxay ka qeyb galaan meelo kala duwan oo kheyrku uu ka mid yahay sida masaajidda iyo goobaha kale camalka wanaagsan iyo waxyaabaha faa'iidooyinkaah ay ugu jiraan dhalinyaradana waxaan kula talin lahaa in ay arrintaas sii wadaan oo ay ka fogaadaan waxyaabaha ay ka mid yihiin maandooriyaha iyo oo aan uga digayo dhibaatada ay leedahay marka ramadaan kariim ayaan leeyahay dhammaan dadka iyo dhallinyarada kala duwan ee ka dhageysanaya v o a soomaali ugu dambeynna waxaan jeclahay inaan idinku sii booriyo barnaamijkan iyo qaabka aad u dhiirigelinaysaan dhallinyarada sidee wakhtiga rabadaanka u maareysaa iyo wakhtigaagaba
koley subaxii oo kale boosaaso sida koley dhallinyarada ay ka hadashay waxaa lagu jiraa xilli xagaa ah cimiladuna ay aada u kulushahay maanta oo kale soddon iyo shan digrii bay maraysay waa heerkul aada u sarreeya aroortii oo kale markii aan soo tago waan shaqeeyaa goobta shaqada oo aan joogaa markaan imaado waxaan ka tagaa maqribkii xilliga afurka sababtoo a duhurkii lama socon karo oo cimilada magaaladu aad bay u kulushahay habeenkiina aada uma shaqeeyo laakiin shaqooyin yaryar baa jira waxaan kala simanahay saan u malaynaya dhallinyarada kale ee magaalada dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu ka yaryahay sidii hore ee dadku ay u socon jireen gaadiidkii iyo dadkii waxaa laga yaabaa magaalada si weyn haddaad dhex martid laba qof ama saddex qof maalintii inay ka hortimaado marka laakiin waa bil khayraysan waa bil barakaysan oo raxmadeeda iyo ajirkeedaba wadata ilaahay hanaga dhigo kuwii sidii sida wacan uga faa'iidaysta magacaaga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed ismaan muuse demdem waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaa lagu jiraa bishii barakeysnayd runtii magaaladu waa iska kulayl subaxii waan soo kacaa shaqadan soo aadaa ilaa labayo tobanka duhurnimo shaqadan joogaa labayo tobanka wixii loo gaaro salaadan iska tukadaa dan waan iska seexda cabaar baan seexda casirki baan soo kacaa howlahayga iyo shaqooyinkayga qabsadaa magaaladu maalinba maalinba shalay way qaboobeed maalinba maalinta maalinba maalinta kale way ka kulushahay qofkii ku soomaa dee sanad dambe u malayn maa inuu ku soomayo runtii boosaaso intii rabadaan uu jiray intii rabadaan lagu soomay ilaa two thousand tenkii meel loogama bixin aan ku soomayey marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waa noo qaboojiye waan iskala qabsannay insha allah waan rajeynaynaa rabadaanada rabadaanada kasii dambeeyana inaan kusii soomi doono hadduu rabbi idmo bismillaahi kariim haddii waktiga rabbi ii qoray aan kusii noolaado magaalada boosaaso waan jeclaa inaan kusii soomo dhalinyaro kaloo waxaa jidhaa maxamed aan soomin markaad la hadashana ku dhahayaa kuleylka dartiis uma soomi karno waxaa kaloo jira dhalinyaro kale oo magaalada muxuu ahaye siyaabo kala duwan wax uga cuna maqhribadii guryahooda uu afurtaga ma taqaanaa dhalinyaradaas yusufo maya laakiin dhallinyaradu isku mid ma ahan soonka hortadiisa waa niyadda qofku bini aadanka ah hadduu niyad u hayo soonka wuu soomayaa dhallinyaro badan oo ku marmarsiyoto way jirtaa ma soomi karo waxaanan ku soomi karin kuleyl dartiis kuleyl annaga waa joognaa waana soonnaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin qofka hadduu caafimaad qabo niyadnahay waxaan aaminsanahay inuu soomi karo oo ku talagalo laakiinse qofka hadduusan ku talagelin dee dabcan niyad uma hayo mana soomi karo waayo qofka niyaddiisa waxaa ku jira kulayl iyo ma soomi kartid iyo waxyaala soonka aan waafaqsanayn marka waxaa wanaagsanaan lahayd qofka inuu niyad u hayo wuxuna waa niyad
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf oo qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ka wareysanaya kuleylka iyo soonka caasha haatanna waa dhinacii cayaaraha oo inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horrayno waxaa waddankan maraykanka ka soconaya ciyaaraha kooba amerika oo markan weji xiise badan yeeshay xulalka beru iyo baraasiil ayaa kulan xiise badan ku ciyaaray waddankan maraykanka waxaana gool si weyn loogu murmay ay dhalisay xulka dalka beru u suuragelisay in ay kaga adkaato baraasiil goolkaasi keliya oo gooli waxba aanay ceertu ku dhammaatay raul redies ayaa goolka keliya ee lagu murmay hase yeeshee markii dambe garsooruhu ogolaaday u dhaliyey xulka dalka beru baraasiil taa waxay kaga dhigan tahay inay ka harto gruubka b waxaana gruubkaasi ka soo baxay xulka dalka ekwador oo afar gooli waxba kaga adkaaday xulka dalka haiti baraasiil oo kulan bareejo gashay kulan soo badisay kulan laga badiyey ayaa kaalinta saddexaad fadhida iyadoo afar dhibcis ka leh halka beru ay kaalinta koowaad ku soo baxday waxaa kaalinta labaad ku soo baxay ekwador oo afar gooli waxba ku xasuuqday xulka dalka haiti ekwador waxay la ciyaari doontaa xulka dalka maraykanka oo isaguna gruubka kaalinta koowaad ku soo baxay colombiya iyo beru ayaa kuwatafaynalaha sidoo kale dheeli doona dhegaystayaal waxaa sidoo kale la dheeli doonaa maanta kulmo ka tirsan kooba amerika mexico iyo venezuela ayaa ballansan uruguay ayaa la ciyaari doonta xulka dalka jamaica haddii dhinaca iyo qaaradda yurub aynu eegnana waxaa la ciyaaraya kulmo ka tirsan yuro xulalka dalalka kroatiya iyo germany ayaa guulo ku bilowday kulamadii ugu horreeyey oo ay ciyaareen xulka dalka kroatiya ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka dalka turkiga goolka keliya waxaa u dhaliyey luka modrij daqiiqadii koo iyo afartanaad sidoo kale waxaa xulka dalkaasi poland ay gool iyo waxba kaga adkaatay xulka waqooyiga ireland jarmalka ayaa isaguna laba gool iyo waxba kaga adkaaday xulka dalka ukrain ciyaartaasoo ka mid ahayd ciyaarihii xiisaha badnaa ee shalay dhacay maanta waxaa ciyaari doonaa xulalka dalalka sbain iyo jek republic iyadoo sidoo kale kulamada maanta dhacaya ay ka mid yihiin ireland iyo sweden iyo beljamka iyo italy oo iyaguna kulan xiise badan wada dheeli doona dhegaystayaal xubinta cayaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintaasi ciyaarayna la socodsiinaya haatanna dhinacii qhasiidooyinka aan dhegaystayaasha ugu talagalay aan mid ka mid a usoo qabanno
xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo
habka iyo shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya ee bayidhii lagu xiljooga bisha soon weeye xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo akhira xasuusta waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye
bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal guud ahaan intaa ku eg waxaana idinla socodsiinaya anigoo ahaa caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhinaca farsamada oo inoo joogay maxamed cabdi sandheere intaan mar kale hawada ku kulmayno galabta saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan dambaabkama xishootee nafta xadhiga goysaa dambaabkama xishootee xaaraan laquutiyo booli lagu xidhaadiyo xaasidkiyo xantiyo soonta waa kaa xumaysee bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta bisha soon xurmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta
kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa kuwii xidhay naftoodii naarta lagu xoreeyaa xuruntii firdows iyo xaadhintay ku waaraan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.